Qiimaha lagu kala iibsado kalluunka suuqyada magaalada Muqdisho ayaa laga dareemaya hoos u dhac ku yimid qiimihiisa taasoo ay sababtay dabeylihii badda oo yaraaday. Ganacsatada kalluunka suuqyada magaalada Muqdisho ayaa aad uga faa'iidaysto jallaabashada kalluunka xilliga bad furanka ee aadka loo helo. Qaar ka mid ah ganacsatada kalluunka suuqyada magaalada Muqdisho ayaa ka warramaya qiimaha ay iibiyaan.
ayaa yacni hadda waaba siluba kaas waayo haddii yacni uu jaadar yimaado malaagan hoos buu ka baxaa ebarkii horaa ebarkii hore waxaa la gadayay shan doollar shan doollar iyo bar marou lix gaaribu yacni wa- malaay waytaa ka dhacday waa ilaahay awooddiisa waaye waxaan wax aa- ilaahay wato waaye badxireenka badxireenka waxa waaye lix bil waaye lix bil badxiren lix bille badfuran waaye waad fahamtay Eh, anaga hadda waxaan ku joognaa anaga hadda waxaan ku joognaay labaatan iyo shan sano anoo jiro aan kabaanka yimid xilliga hadda barwaaqada wax walba waa iska bidhiisi sidii hore maaha waa wax walba beeciisa wuu yaryahay ee bilahan dambe marka la- inta la gaarin maaragtay ilaahay uu nimcuuna siiye nimcada ilaahay uuna siiye waa iskaaga raaxaysanhaynaa ee hadda kiilaadkiisa wuxuu marayaa laba doolar iyo bar een, yuumbiga wuxuu marayaa saddex doolar adiga waa mida iska ceemanta oo masaakiinkan wax uu ku cuni karo waaye bilaha dambe oo la soo gelaayo oo gu'a roobka maaragtay ee waxaan gelaynaa badda xereenaan gelaynaa ee badda way xirmaysaa ee waxaa kacayo baashii xumeeda kolfaanaha kacayo baddi lama aadaayo ee waxaa meesha ka dhalayaysa oo masiibaha ka soo dhalayaysa oo eber ee kabaankii oo waxaa imaanaya oo marba waxba oolin ee waxaa jirto ee waxaa sababo mar waxaa jirto oon malaay waqti uusna waqtigii leedahay horte extime waayo time waxaa jirta oo malaay uu ku bilaawdo time waxaa jirta oo malaay ku bilaaban hadda timeka aan ku jirno waxay tahay timeka oo malaayga uu ku socday oo khayraadka uu ku badaahayo waayo saan waxaan ka sii jecelnahay inuu ka sii bato uu tago kiilada nus doolar inay tagtaan jecelnahay shalay malaaga waxaan gadani lix dollar soo ilaah nol ogyahay maantana waxaan gadana saddex dollar waxaan u yeelanaa baddaa iska fiican roobkii xali iyo abeer oo daci waay dadkan waxaa u leenahay biidni illaahi baddahan waa laga shaqaysan karaa ciyaalkan taariib ku dhimanayna waa waaninaynaa waa saddex dollar kiiladii wallaahi gu'a waa roobka hadda daci waay xilligiis waay wallaahi malaahi maasha allah boqolkii boqol waay Jallaabashada kalluunka ayaa ah waxyaabaha ay Soomaaliya ka hesho ilo dhaqaale oo muhiim ah kuwaas oo ay ku tiirsan yihiin qoysas badan.